الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdat laxkaam lilimaam abi maxamed cabdilqani bn cabdilwaaxid ibn cali bn saruur almaqdesi aljamaaciili kitaabu lbayc ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay baabu shuruudi fi lbayc baabka oo ah bayca dhexdiisa in labadii qof mid kamidoo wax shardisto alxadiidu thaani wa sabcuuna bacda almiatayn marwiyun waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa-atnii waxaa ii timid bariira bariira gabadh addoona ayay ahayd oo caaisho ay u imaa jirtay fa qaalad waxay tidhi kaatabtu waan kitaabeeyey ahli ehelkayga calaa tisci awaaqin sagaal uuqiyadood ayaan ku kitaabeeyey marka qofka addoonka ah haddii uu inta u yimaado sayidkiisa uu yidhaahdo waxaan rabaa inaan xoroobo ee dhaqaale iga qaado ee xoreen ayaa la yidhahdaa mukaataba ilaahayna wuxuu amray haddii ay dalbadaan arrintaas oo wanaag lagu og yahay in la kitaabeeyo in la kitaabeeyo marka oo waxa weeyaan sayidku uu dhaqaale ka qaato qofkaana uu xoreeyo haddii qofkaan wanaag lagu og yahay marka way la heshiiday waxay kula heshiiday inay sagaal uuqiyadood siido halkii sanaba hal uqiyad iska bixdo sagaal sano kadibna ay xorowdo qaalad fa qaalad waxay tidhi kaatabtu waan kitaabiyey ahli ehelkayga calaa tisci awaaqin sagaal uuqiyadood fii kulli uuqiyatin uuqiyad kastana fii kulli caamin dhe sanad kastana uuqiyatun hal uuqiyad ayaa ahaatay uuqiyaduna waa afartan dirham afartan dirham weeye halka uuqiyada marka sanadkiiba hal uuqiyada inaan bixiyo saasaan kula heshiiyey ayay tidhi fii kulli caamin sanad kastaba uuqiyatun ayaa ahaatay marka addoonka isagoon wax haddaan dhaqaale lagu ogyahay aan la arag ayaa sidaas lagula heshii karaa kadib isaga addoonku waa soo shaqaysan siduu rabaa kusoo helo sekada waxbay kuleeyihiin marka waa iska bixi karaan oo dadka xataa sekada bixina ilaahay sekada waxa weeye sideed boqol uu ilaha la siiyey kamid yihiin qofka mukaatabka marka waxay tidhi bariira fa aciinini iigu kaalmee caa-ishay iigu kaalme inaan iska bixiyo sagaalkaas uuqiyadoodan xoroobo fa qultu waxaan ii tihi caa-isho in axaba hadday jeclaadaan ahluka ehelkaagii an acuddahaa sagaalkii uuqiyadood inaan u tiriyo lahum ayaga wa walaa-uki walahaaguna lii aniga igu sugnaaday facaltu waa yeela waxaa tihi haddii ehelkaagu ogolaadaan inaan sagaalka uuqiyadood u tiriyo oo waxa weeyaan aniguna aan walaha yeesho waa yeela walaha waxa weeyaan waa calaaqada ka dhaxayda qofkan addoonka ahaa iyo qofka xoreeyey waana calaaqo lamid ah calaaqada labada qof oo qaraabada ka dhaxayda qofka labada qof oo qaraabada calaaqa ka dhaxayda macnawiye midaas oo ka dhaxayda oo kale weeye qofkan qofka xoreeyey abaal weynu kuleeyay maxaa yaele isagoo hadde xoolo laleeyahay oo kalea ayuu qof caadi oo tasarruf le ka dhigay marka calaaqadaasa ka dhaxayda walaa ayaa la yidhahda marka waxay tiri anaa u tirinaa lacagta aniguna walahan yeelana fa dahabat bariiratu waa tagtay ilaa ahliha ehelkeediiyay u tagtay fa qaalat lahum arrintii kala hadashay waxay tidhi caa-isho ayaa iga bixinaysa lacagta sagaalka uuqiyadoodna isku mar ayay bixinaysaa sagaalka uuqiyadood isku mar ayay bixinaysaa waxa weeyaan markay isku mar bixido waxa weeyaan ayada ayaa walahana yeelanayda ee arrintaas maogoshiin fa qaalat lahum waxay ku tihi fa qaalat lahum arrintii kala hadashay fa abow caleyha waa usoo diideen waxay dhahen maya waxa weyan sagaalka uuqiyadooda na siido xorow walahana anagaa leh marka waana dulmi maxaa yeele iyagu ma aysan xoreyn waa gateen mar hadday gateen walaha xaq uma laha sharciyan fa jaa-ad way timid bariira min cindihim agtooday ka timid walxaal rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama jaalisun uu fadhiyo nabigoo ag fadhiya caa-isho ayay timid oo bariiro timid fa qaalad waxay tidhi innii aniga carabtu waan u bandhigay daalika arrinkaas calaa ahli ehelkaygii waan u bandhigay fa abow waa diideen ilaa an yakuuna lahum inuu sugnaada maahan alwala welihi in walaha ay ayagu yeeshaan lacagta adugu aada bixido saas aan ku xudhib ayaguna walaha yeeshaan saas waxaan ahayn waa diideen lacagta iyo walaha inay isku darsadaan ay rabaan fa akbarat caaishatu caaisha waxay u sheegtay annabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam ka waxa weeyaan qofka xukunka sharciga ah intuusan gelin waa inuu u sheego ahlucilmiga oo uu ka fadwo weydiiyo zawjadan haddee zawjkeedi hadduuba caalim yahay waa inay u celido caaisha nabigay u sheegtay waxay tii rasuulka alla arrintaasaa dhacday maxaa sharciga ilaahay ka qabaa fa qaala nabig wuxuu yihi khudiihaa lacagta qaad washtaridi u shardi lahum ayaga alwalaa walaha u shardi fa inamaa wax kale maahan alwalaa walahu liman xataa qofkii u xoreeyay usugnaana lacagta qaad u tiri saasoo ku xorowdo walahana u shardi walahana u shardi saas ayuu ku yidhi waxaa tusaydaa mideeda kaleeto islaamta hantideeda inay ku tasarufi karto iyadoo zawjkeeda la tashan maxaa yeele marka horey u ballan qaaday bariiro caaisho markay u ballan qaadayday nabigu ma ogeyn sala allahu caleyh wasalam markan dambeu ogaadayna ma inkirin marka islaamtu hantideeda iyadaa xor u ah waa ku tasarufi kartaa iyadoo zawjkeeda kala tashan laakiin xadiis saxiixa kusugnaaday sida fiican waa inay kala tashato maxaa yeele labada qofoo isqabta qofo qofka kale hantidiisa wuu ku xisaabtamaa taas waa iska mucaamil wanaag waay laakiin say rabtay ugu tasarufi kartaa waxaa kaloo nabigu yidhi hore u shardi waxaa tihi haye walaad yeelaydaane qaata lacagta xarowde laakiin saas walaha ku yeelan maayaanoo shardigaas maadaama uusan sharciga waafaqsanayn walaha qofkii xoreeya yeelanaya oo caaisha wax horeyda caaishana yeelanayda taasna waxay tusaydaa beeca marka uu la galo labada qofa wax kala gadayda mid kamid a hadduu shardi xirto shardigaasuna sharciga ilaahay uusan waafaqsanayn waxa weyan shardigaas wax kama jiraan wey maxaa yaele shardigan wuxuu kasoo horjeedaa maqsadkii caqdiga labadan shay markay wax kala qofku kala gataan qof walba maqsad uu leeyahy waxbuuna ku gaaraya marka caa-isho bariiray gadaydaa waa xorayn welihiyay yeelan ayaguna dhaqaalay helayaan lacagtay helayaan marka wax kasoo horjeeda maqsadkii caqdiga waxa weeyaan hadduu qofku shardisto ma ansaxayo shardigaasu beecuna waa ansixi beecuna waa ansixi fa facalad caaishatu way yeeshay lacagtii ka dhiibtay way xorowday ayadaa weli u ah iyagu shardigaas wax uu ansaxaya maaha uma qaama rasuululahi rasuulka allaa istaagay sala allahu caleyh wasalam fi nnaasi dadka faxamid allah alluu ammaanay wa athnaa caleyhi alluu ammaanoo ka faalleeyey uma qaala wuxuu ihi amaa bacdu intaas ka gadaal famaa baalu rijaalin rag xaaladoodu maxay tahay dadkaasoo raggaasoo yashtariduuna shardisanayaan shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysa fii kitaabillahi xukunka ilaahay aan ku jirin markii arrin ay dhacdo oo arrintaas ay u baahantay in la bayaaniyo nabigu inta istaago uu si caam ah ayuu u khudbay jiray si caam ah marka qofka caalimka waxaa laga rabaa arrin markay dhacdo xukunkeeduna caddayn uu u baahan yahay inta istaago si caam ah inuu uga hadlo oo ummadda ugu bayaaniyo isagoon hebel hebela sidaas yeelay dhihin haddaan dantu kallifin oo xukunku hadduusan si kale ku cadaahayn waa la caddayn laakiin haddii sidaas maqsadkii lagu gaarayo waxba iyadoon la caddayn ayaa qofkii qaladka sameeyeyna xukunkii sharciga ah waa u caddaan oo in lala hadlay wuu ogaan dadkii kalena qaladkaasoo kale way iska ilaalinayaan oo sharciga inuusan ku bannaanayn ayay ogaanayaan qofkiina lama ceebayn marka maqsadkiina waa la gaarayaa oo maslaxaddii waa soo xasilayda qofkan xaqi waa loo caddayn mafsado in qofkan si gooniya loo ceebeeyana waa laga badbaadi mar haddii taas la heli karo waxba la caddaynma qofka haddaan la heli karin aysan si kale maqsadkii ku lagu gaari karinna qofka waa la caddayn marka nabiga sala allahu alay sl mideeda kale markuu khudbaynayo markay arrimahaas oo kale dhacan qofka caalimka inuu hadlaa la rabaa tan kale markuu khudbaynayo inuu ilaahay ammaanaa la rabaa marka nabigu wuxuu uhi famaa baalu rijaalin rag xaaladooda maxay tahay hataa rag loolama jeedo gooniye dad ayaa loola jeedaa famaa baalu rijaalin dad xaaladoodu maxay tahay dadkaasoo yashtariduuna shardisanayaan shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysad aan ku sugnayn fii kitaab illahi kitaabka allena xukunka alla loola jeeda ama sunnada ha ahaada ama kitaab qur-aanka ahaadee markaasuu nabigu xugun caamuhu sheegay oo ayaga qadiyadaas iyo qadiyadii kas kaloo ka dambeeyaba waafaqaya oo nabigu wuxuu yidhi kullu shardin shardi kasta shardigaasoo laysa fii kitaabillahi xukunka allaan ku sugnayn fa huwa baatil waa baatil wa in kaana haba ahaado mi-ata shardin boqol shardi ma ansaxayo qadaa-u llaahi ilaahay xukunkiisa axaqu xaqnimo badan wa shardullaahi ilaahay shardigiisaana awthaqu xoog badan wa inamaa wax kale maahan alwalaa waluhuna liman actaqo qofkii uu xoreeyey u sugnaanaahe qof asagu gato lacag qaatay oon waxba xorayn heli maayo walaha heli maayo walaha alxadiidu thalith wa sabcuuna bacda almiatain xadiiska toddobaatan iyo saddex iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu jaabir kaana wuxuu ahaa yasiiru mid soconaya calaa jamalin rati ayuu ku soconayay ratigaasoo lahu asaga u sugnaaday fa acyaa ratigii waa daalay waa socon waayey fa araada jaabir wuxuu damcay an yusayibahu ratiga inuu iska sii daayo inuu taxariga kala baxo ka tago meel cidla uga tago qofka hadduu meel cidlaa joogo neefkii xoolaha oo u watayna uu waxa weeye anfici waayo uu tabar beelo meeshaas waa uga tegi karaa meeshaas waa uga tegi karaa neefkaas meeshaas cidlada waa uu uga tegi karaa waa uga tegi kara marka meeshaas id kusii daayo dabca falaxiqani waxaa iga daba yimidun annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam fadacaa li waa ii duceeyey wa darabahu waa garaacay fa saara ratigi wuxuu socday sayran socod socodkaasoo lam yasir lam yasir uusan socon mithlow isagoo kale qadu markaas ka hor nabiga sala allahu calay wasalam markuu la socdo ciidanka muslimiinta kama hormari jirin dhexdana ma soco jirin gadaali soco jirin si uu u ogaado qofka waxa weeyaan waxyaalaha dadka kusoo dirinaya midka gaadiid la-aantu ku dhacdo midka xanuunsada midka sabab kaleeto u gadaal mara wixii uu ka xalli karo markaas arrimahoodaas uu ka xalliyo amiirka marka ciidanka iyo dadka musaafirkaa sida sunnadaahu tahay waa inuu u dambeeyo oo daba socdo oo uu ogaado dadka waxa weeyaan waxyaalaha kusoo dirina sida wixii uu ka qaban karo ka qabto nabiga marka gadaaluu ka soco jira marka amiirku waa inuu gadaal socdo xukunkaasa laga qaadan fa laxiqani nabiyu nabiga iga daba yimid uu yidhi fadacaa lii waa ii duceeyey wa darabahu waana garaacay ratigii waxaa kaloo laga qaadan daabadda faraska iyo dameerka iyo baqasha iyo ratiga iyo hasha iyo daabadda la saaran yahay hadii xoogaa socodka gaabido in la garaaci karo la ulay karo laakiin shardi waxaa garaacid oo waxa weeyaan xadguduba inaan la garaacin oo dhibaato weyn u geysata oo sida maanta oo kaleeto waxa weeyaan ay u garaacaan dadka dameeraha leh waa xaaraan diin allena salkuma leh oo waxa weeyaan lala dhaco wax uusan awoodin amase inta nabar loo yeelo bir inta qori la qaato meesha nabarkeed looga mudo marka taas waa cuquubo waana dulmi la dulminayo xayawaanka mayeeraanka ah cuquubana weeye xaaraanna weeye marka nabigu waa u garaacay lakiin xoogaa garaacin in u lagu dhifto markuu socodiida neefku sharci weeye fa saara waa socday sayran socod lam yasir uusan socon lam yasir uusan socon mithla sao kale qadu taasuna waa mucjiso nabiga sala allahu calay wasalam neefkii soco waayey ee caatadaa tabar daraaday nabigu markuu u duceeyey horay ilaahay inta ka aqbalay socod aan weligiis lagu arag inuu socday weligiis aan lagu arag inuu socday uma qaala nabigu wuxuu uhi bicnihi iga gad biuuqiyatin hal uuqiyad iga siiso halka uuqiyadu waa afartan dirham marka nabigu wuxuu ihi afartan dirham iga siiso taasna xukunka laga qaataa wuxuu yahay qof badeeco uu haysto ama alaab uu haysto oo uusan dhihin waa ii beec inaad dhihi karto iga gado ood beec usoo bandhigi karto marka baabuurkaaga aniga iga gado gurigaagaan iga gado dharkaan iga gado wax qof ku haysto oo uusan dhihin waa ii beec iga gado waa la dhihi karaa nabigu wuxuu ihi iga gad isagoon dhihin ninka la ihahdo jaabir waa ii beec fa qultu waxaan idhi laa kaa gado ma kaasiisama uuqiyad hayl wuxuu amar sharciya maahane waxa weeyaan waa gorgortan oo macaamil adduunyo weeye qofkana shayga badeecadahu iska leeyahay xaqu uleeyahay nabi iyo keyrkiisba waxa weeyaan hadduu rabana kaa gada mawle haduu rabana intaas kaa siisa mawle inuu ka gorgortamo marka waa banaan tahay faqultu faqultu waxaan idhi la kaa siisa maayo uma qaala wuxuu yidhi nabigu bicni wariga gado nabiguna beec kama rabay inuu ninkaan wax siiyuu rabaa oo si xeelaad ah uu wax u siiyo oo uusan xishoon fa bictuhu waa ka gaday uu yidhi biuuqiyatin hal uuqiyadahan uga gaday wastathnaytu waxaan soo reebtay oon soo istathnooday ximlaanahu inaan gaadiidsado ilaa ahli ehelkayga intaan ka gaaro waa ka gatay hal uuqiyadan kaasiistaan inuu yidhi laakiin waxaan shardistay shardi waxaan yidhi waa gaadiid kale ma haystee ilaa ehelkaygaan ku tega markaasaan ku siina ku wareejina marka halkaasna waxaa kuu soo baxay laba shay shayga hadduusan ribowi ahayn ribowiga waxaa la yidhahdaa cuntada badarkaa la yidhahdaa waxa weyan beriiska burka timirta zabiibka galeyda taas ribowiyaa la yidhahdaa waxaa kaloo ribowi la yidhahdaa lacagaha lacag lacag markii lagu gadayo ama badar badar lagu gadayo ribowiyaa la yidhahda haddaan labada shay oo laysku gadayaa ribowi ahayn waxa weeye inta laysku gado ayadoon midna la salimin a lagu kala tegi karaa beecina waa ansaxay qof walba hadhow midkaasa laga rabaa waqti loogu talagalay inuu keeno taas waa mid tan kaleeto qofka markuu badeecada gato shardi ayuu xiro karaa oo wuxuu shardisan karaa wax caqdigiina aan fasahaadinayn oo maqsadka caqdiga wax u dhibayn sharci islaamka aan xaaraam ku ahayn oo wax alla xarimay aan xalilayn wax alla xalaalayn aan xarimayn sida mithaal wuxuu leeyahay gaarigan waa kaa gatay laakiin bisharti meel hiblaan ku tega wuxuu leeyahay gurigan waa kaa gatay laakiin intaasoo bilood anaa deganaana ama intaasoo maalmood waa dhihi karaa hadda waxa weya markuu jaabir gatay wuxuu shardi ka dhigtay inuu ilaa ehelkiisa intuu ka tegaayo uu gaadiid ka dhigto nabigunaa ka yeelay wastatnaytu waxaan soo reebtay xumlaanahu inaan gaadiidsado ilaa ahli ehelkayga aan ka tegaayo falamaa balagtu markaan gaaray ehelkaygii ataytuhu nabiga waxaan ula imid ataytu nabiga waxaan ula imid biljamali ratigii ehelkayga markaan tegaan ratigii iska keena iska sallima badeecadii fanaqadanii waa ii kaashay nabiguna hamanahu lacagtiisii lacagtiisu markaas kaashaan iisii marka markii hore waa la kala gaday waxna laysma siin soo uma jeedid taas beex waa ku ansaxay uma rajactu waan laabtay ehelkaygii yaan aaday gurigaygii yaan aaday markaan lacagtii qaatay nabigana artiga u keenay fa arsalanii qofuu soo diray fii isri raadkayga qofuu iga soo daba diray fa arsalanii fii isri qofuu iga soo daba diray fa qaala nabigu wuxuu yidhi markaan soo laabta u imid aturaani ma waxaad ii malaynayday maa kastuka inaan kula kula gorgortamay liaakuda inaan qaato jamalka ratigaaga oo markaan kulaha wa ratigaiga gad ratigaiga gad ma waxaan u malaynaydey inaan saas kuula gorgortamayo inaan ratigaaga qaato khud qaado jamalaka ratigaaga iyo wa daraahimaka lacagtaada fa huwa ratigu lakaduu kuu sugnaaday marka nabiga inuu wax siiyuu rabay ee inuu ka qaato ma rabin ratiga taasna waxay kutusaydaa nabiga rifqigiisa iyo weliba dadka qaabka uu wax u siinayo isagoon xushoodsiin waxa weeyaan qaabuu wax u siinaya alxadiiu raabicu wa sabcuuna bacda almiatayn xadiiska toddobaatan iyo afar iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu caleyh wasalam an yabiixa inuu wax u gado xaadirun reer magaal libaadin reer baadiyo qof reer magaala inuu wax gado oo dalaal u noqdo libaadin reer baadiyo taas nabigu waa diiday sala allahu caleyh wasalam walaa tanaajashuu ha isfallisinina fallisaada beenbeentaana nabigu waa diiday badeeca suuqa lagu naadina oo adan gadayn inaad lacag ku darto taasna nabigu waa diiday walaa yabici rajulu qofku yuu gadanin calaa bayci akhiihi walaalkiis bayciisa waxaa kaloo nabigu diiday sala allahu caleyh wasalama qof muslima wax uu gatay inaad ka daba gadato oo sidee loola jeedaa labadii qof waxbay kala gateen welina khiyaarulmajliskiyaa taaganoo qofkii rabaa waa ka laaban karaa ma aysan kala tegin marka waxaa xaaraan ah inaad waxa weeyaan beecaa soo dhex gasho oo maalan kii badeecada haysta inta la hadasho aad tidhahdo beeca ka laabo khiyaarulmajlis aad haysataahe anaa lacagtaas lacag ka badan kaa siinaya waa xaaraan ama aad la hadasho kii lacagta lahaa oo mushtariga ahaa oo aad tidhahdo beeca ka laabo alaabtan badeecadan badeecad ka fiican tan uma fiicneen mid ka fiicanaan ku siinaa ama aad tidhahdo badeeca ka raqiisan aan kuu haya xaaraan wey walaa yabiic yuusan gadanin arajulu qofku calaa beeci akhiihi walaalkiis beeciis weliba xataa haddaan beeci weli dhicin ee gorgortan lagu jiro nabiga sala allahu alay slm waa diiday qof muslima wax uu gorgorsaday in qof kaloo muslimu ka daba gorgorsado waa diiday walaa yakhdub yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiis gabadha uu doonay doonista walaalkiis waxaa kaloo nabigu diiday sala allahu alay wasalam qof muslima gabadh uu doonay in muslim kale ka daba doono gabarh lasoo doonay oo nin muslimu soo doonay waa xaaraan inaad doontaa laba shardi ayay mid xala kuugu noqon kartaa in kii hore loo diido oo saas uga haro adugu haddii kii loo diido waad doonan kartaa oy caddaato arrintaasu dhammaato tan labaadood ku dooni kartaa waxay tahay inuu kuu faso asag ood u sheegto niyo gabadhaasaa doontay haddii saad ugu rajaleden kalena maaqaane anaa waxa weeyaan danan ka lahaaye ma dooni karaa bardoon an in laysiinayn kale maqaan maxaan kuugu diida hadduu yidhaahdo oo asagii kuu fasaxon waad doonan kartaa si kale kuma dooni karti gabar muslim doonay sababtoo ah waxaasu cadaaway muslimiinta dhexdooda dhigaysaa walaa tas'al ilmar'atu gabadhu yay weydiisan dalaaqa ukhtihaa walaalkeed furitaankeeda litakfa'a inay gadisato daraaddeed maa shay fii inaa'iha weelkeeda ku sugan waxaa kaloo xaaraaman la ogolayn gabar muslimaduhu inay nin weydiido islaantiisa inuu furo laba shay laba midna uma banaana masalan labadoodaa la ysla qabaa mid kamidu inay tiraahdo ifur haddii kale gabadhaan aada ila qabto fur oy rabto inay isku darsato waxa weya taas dhaqankay haysatay iyo keedii oy taas ka gedisato dhaqankay haysatay oo habeenkay haysatay lala s jiifkeedii iyo waxa weya dhaqaalihii ku bixi jiray ay istiraado isku darso adiga waa xaaraan oo islaantu ninkeeda inay tiraahdo ila qabi maydid gabadhaasi fur xaaraan wey amase waxa weyan maba qaba ninkaanu hadeeraa sheeka dhex marto hadduu guur ka rabaa guur weydiistay markaas inay tidhaahdo waa yahay oo midda aad qabto fur aniga nin islaan qaba ma rabee xaaraan wey marka gabar kasta oo muslimada ilaahay rumaysan waa inaysan nin dhihin haweentaada fur aniga waxa weeyaan aada i guursatide ama hadduu hadda isqabaanba uaysan dhihin islaantaada fuur waxa weeyaan haddii kaleeto anuu yeelimaa inaan labadeenna aada isla kaana qabto xaaraan wey marka waa ina ilaahay uga baqdo oo aysan dhihin baabu riba ribadii baabkeedii iyo wa sarfi sarifkii haada maxaluhumaa baabkan waxaa looga hadlaa ribada iyo sarifka laba lacagood oo laysku sarifo iyo ribada guud ahaan alxadiidu alkhaamis walsabcuuna bacda almiyatayn xadiiska toddobaatan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wari can cumar ibni alkhadaab radia allahu canhu qaala cumar ibn khadaab wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam addahabu dahab dahabkaasoo bilwariqi fida lagu gadayaa riban waa ribo ilaa haa-a wahaa-a hoo iyo hoo un ma ahane dahab haddii lagu gadayo fido waa laba lacagood oon isku nuuc ahayn laba lacagood oo isku nuuca maadaama laisku gadayo hal shardiyu leeyahy waa in markaas la kala qaato oon midna dayn ahayn midna uusan dayn ahayn waa shardi nusqooyinka gobol waxay qorayaan adahabu dahab bidahabi dahab kale lagu gadaa riban ribo weeye ilaa haa-a wahaa-a hoo iyo hoo mooye marka haddii dahab dahab lagu gadayo oo masalan waxaa dhacda gabadha dahab horoo haysatay oo ka duugoobay ayay iska gadin waxay rabtaa inay bedelato dahab kale ku gadato marka inta u geydo kii dahab lahahaa ay leedahay dahabkan iga qaado ee dahab kale isii markaas ama dahab cusub oo kale ama nuuc kale ay rabtaa marka waxay dhihin kale waa intaasoo garaam ee waxa weeyaan intaasoo garaam oo ka yar oo ka oo cusub isii halka kay dhiibaydaa badan oo mathalan ama mid ka liitay soo qaadan waxay leedahay midkaan ay dhiibaydaada fiicanoo waxay leedahay garaamkan badan qaadoo garaamkan qaadoo mid ka badan isii oo nuuca liita calaa kulli xaal midaa la yarayna ama waxay dhihin lacagan ku kabi dahabkaana iga qaado inta iga dhimana lacag ahaanaan u bixin kulli waa riba waxaas dhan waa xaaraan marka saddexda noocba waa xaaraan dahabkii rabtaa inay iska bedasho suuqii gey markaasay dahabkeedii dahab ka yaray ku gadan maadaama keedu dug yahay kan kana kale cusub yahay waxay leedahay kan waa intaasoo garaam marka lacag kale ma hayee garaamka inta iga dhintid mid dahabkaas cusub isii oo garaankiisu ka yaryahay midkan waa ribo da markii dahab lagu gada inu isleegyaha shardi aheed ribalfadli wey haddii xataa keedu fiican yaho mid ka liita ay qaadaydo oo keedu uu yar yahay oo ay tidhaahdo waaya dahabkaas ka liitaan rabaahe isiina ayadana waa ribalfadliyo ma banaana hadday tidhaahdo waxa weeyaan dahabkan intaasoo garaaman haysataa iga qaado waxa weeye intaasoo garaaman haysataa iga qaado waxa weeyaan lacagaana ku darin oo inta iga dhiman qiimaha lacagan ku darin ayaduna waa xaaran waa ribalfadli waajib waxaa laba dahab hadii laisku gadan inay isla ekaadaan labada dahab waa waajib in markaas la kala qaato ho iyo ho-na waa waajib labadaa shardi u leeyahy haa macnaha khud iyo khud wey ha waa isma ficla marka walburu bur burkaasoo yubaaco lagu gadaya bilburi bur kale riban waa ribo ilaa haa wa haa ho iyo ho maahani washaciiru shaciirka waa heedda maahan qamardiga qamardig ma aha waa ka duwan yahay oo qamardigan xoogaa uu egyahay laakiin isaga wuxuu leeyahay buunsho qob qobuu korka kuleeyahy qob ayuu korka kuleeyahy marka ku nuuc kaleeta xoogaa si kale waa ugu egyahay xoogaa qaab ahaan waa isku egyihiin laakiin qob ayuu leeyahay laga bixiyo wa shaciiru heed bishaciiri heed kale lagu gadaa riban riba wey ilaa haa wahaa ho iyo ho maahan marka hal shardiyuu sheegay marka labada shay isku jinsi yihiin oo laisku gadaa dahab iyo dahab bur iyo bur bur haddaad maqasho waa sareen ama qamardi shaciirna waa la yidhahda waxaan dhii burna waa la yidhahdaa xintaan waa la yidhahdaa marka hal laba shardiyu hal shardiyuu sheegay waa in markaas la kala qaato midna daynhayn midna wax ka dhimanayn shardiga kaletana waa inay isla egyihiin aysan kala badnayn si kasta u kala fiicnaadeen waa in laisla ekeeyo alxadiidu saadis wa sabcuuna bacda almiatayn xadiiska toddobaatan iyo lixi laba boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wari can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa tabicuu ha gadinina adahaba dahab bidahabi dahab kale ku gadinina ilaa mithlan bimilin isla mid isla eg xaalu yahay maana isku mid a inuu isla eg yahay maana si kale ha iskugu gadinina walaa tushifu ha siyaadinina bacdaha dahabka gebalkiis calaa bacdin gobolka kale ma banaana in mid la siyaadiyaa dahabkan waa duug marka waxa wey mid cusubaan rabaa midka garaan badanaan dhibahe xoogaa yaroo garaan cusuba isii ma banaana walaa tabicuu ha gadinina alwariqa fido bilwariqi fido kale ha ku gadinina ilaa midlan bimidlin xaalihiin mid isla mida maahan isla eg haddii mid badan yahay waa xaaraan walaa tushifuu ha siyaadinina bacdaha gobolkeed calaa bacdin gobolka kale walaa tabicu taas waa shardigii koobaad inay isla eg yihiin mar hadday isku jinsi yihiin labada shay laysku gadaa oo dahab iyo dahab fido iyo fido dollar iyo dollar shiin soomaali iyo shiin soomaali diinaar iyo diinaar riyaad iyo riyaad mar hadday isku nuuc yihiin oo ay isku nuuc yihiin waa waajib inay isla eg yihiin shardigii labaadna waa kana waa inaan midbaqnayn ee markaas la kala qaata walaa tabicuu ha gadinina minhaa lacagii xaalu kamid yahay haa'iban mid maqan binaajisin mid xaadir ah ha ku gadinina mid maqan mid xaadir ha ku gadinina daabkan aan raba lacagta berian iska keena ama galabtaan keena xaaraan wey bex maaha waa ribo dahabka isi haddee lacagtii galabtan kuu keenaya ama waxa lacagtan ho waxa weya dahabkiina caawa guriga iigu keen xaaraan wey waxaas o dhan waa ribo ma banaana wa fii lafdin waxaa kusugnaa ilaa yadan biyadin xaalu yahay maahan iidhi baan kuu dhiibe gacan gacan wa fii lafdin ilaa wasnan biwasn waa inuu isla wasni egyahay mithlan bimithlan isla mid yahay sawaan bisawaan isla mid yahay marka labadaa shardi u baahan yahy alxadiidu saabic wa sabcuuna bacda almiatayn xadiidka toddobaatan iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala wuxuu yihi abi saciidin jaaa bilaalun bilaala u yimid ilaa rasuulilahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam bitamrin timiruu la yimid timirtaasoo barniyin barni loo nisbeeyey timirta barniga timirtu nuucyadeedu aad u badan yihiin barnigu waa nuuca aada ugu fiican waxa weya magaalada madiinatu rasuulilahi ay ugu badan yihin magaaladaasa laga yaqaan madiina marka timirtaas fiicanuu nabiga ula keenay fa qaala wuxuu ku yidhi lahu bilaal annabiyu nabigu sala allahu alay wasalam min ayna laka halkuu kaaga sugnaaday haadaa noocaan noocaan aada u fiican yahy halkee ka keentay qaala bilaalun bilaal wuxuu yidhi kaana cindanaa agteenna waxa ahaa tamrun timir timirtaasoo radii-un liita fa bictu minhu waxaan gaday saacayni laba saac bisaacin hal saac noocaana kasoo baxshay timir liidataan hayey waa qaaday mid timir fiican hayaan u geeyey waxaan idhi labadan saac hal saaco timir fiicana iga sii liyadcama nabiyu nabigu inuu cuno darteedaana saas u yeelayo sala allahu alay slam waxaan sida nabigii timir fiican u keen fa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slam cinda dalik agtaasa awah awah caynu ribaa huwa kanu ama haadaa kanu caynu ribaa waa ribada nafteedii caynu ribaa waa ribada nafteedii waa ribadii ilaahay xarimay waa nuucaas maxaa yeelay timir iyo timir nuucyaalku ha kala badnaadeen waxa weeyaan waa isku mid waajib waxa ayna isla egyihiin timir iyo timir galley iyo galley ha kala duwnaadeen haday rabaan galley gaduuda galley cad marba hadday galley iyo galley yihiin waa in isku mid beriis iyo beriis ha kala duwnaado doo raba beriis cad beriis gaduuda beriis kaleeto hadayba isku nuuc yihiin dahab iyo dahab fida iyo fido waajib waxaa inay isla egyihiin marka waa ribada nafteegeedu yihi awah awah kelimad taxazumka iyo murugada loo adeegsado wey waxa weeyaan musiibaa dhacday musiibaa dhacday waa ribadii nafteedii tanu laa tafcal ha yeeli maxaa la samaynaa marka qofkii waxa weya timir liidatu haystaa timir fiican u rabi lahaa dahab duqu haystaa oo ka duqoobay dahab fiican gabadha rabi laha in iska bedesho see yeeli marka haddaan la ogolayn inta suuqa la geeyo in dahabkii dahab lagu gado oo la yidhahdo dahabkayga hadduu konton garaam yahay mid afartan garaamay siyo cusub oon la ogolayn inaan idhaahdo waa yahay lacagta dheeraadkaan iska bixina midna haddaan la ogolayn weligay makanaan haysana aniga saan yeeli ha timir fiicanaan rabi lahaa timir liitaan haystaa weligay ma midda liidaan haysan see yeelin maya albaab sharcigu hadduu xiro albaabu fura waxaad yeelin suuqaad geyn timirta liidata waa gadin lacagtaasaa timir fiican kala soo bixi dahabkaan aad rabto in iska bedesho suuqaad geyn lacagaad kala bixin lacagti markaad jeebka ku shubato dahabkaad rabto soo gado galayda aad rabto suuqaad geyn inaad gado midaad rabtay markaad lacag heshaad soo gadan sidaas weeyaan nabigu waa kana mar hadduu sharcu albaab xiro albaabu furaa nabigu wuxuu ihi laa tafcal ha yeelin walaakin idaa aradta markaad rabto an tashtariya inaad soo gadato nuucaad haysato nuuc ka fiican fa bic iska gada tamra timirta bibaycin beyc ku gado beycaasoo aakara kale uma ashtar soo gado bihi lacagtaan kusoo gado mid ka fiicnaa lacagtaan kusoo gado albaabkaasaa la furay maahan albaabado dhan in lagaa xiray alxadiiu thaamin wa sabcuuna bacda almiatayn xadiiska toddobaatan iyo sideed iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abilminhaal abilminhaal labaa jiraan yskakaa qasmi abilminhaalkan oo sanadkan ku jira ma ahan abilminhaalkii oo waxa weeyaan saaxibu abi burda alaslamiy siduu yidhi alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga oo xadiidka mawaaqiidka ku jiray ma ahan kan waxaa la ihahdaa cabdiraxmaan ibnu muطcim abiminhaalkaasna waxaa la dhihi jiray magaciisa abi burda sayaar ibnu salama aa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray tgay sayaar ibnu salama saaxibu abi burda abi burda alaslami ninkii saaxiibkiisa waxaa la dhihi jiray sayaar ibnu salamata kana waxaa la ihahda cabdiraxmaan ibnu muطcim marka waa inaysan iskaga kaa qaldan can abilminhaal waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi saaltu bara bin caasim ayaan wari ayaan ka wariyey albara bin caasim ayaan weydiiyey ayuu yihi waa dadka ahlucilmiga masaa'ilka diiniga in loola laabto la weydiiyo sidaas weeyaan dhaqanka saxaabada diinkana qofka muuminkaa siduu wax ku fahmaa waa sidaas oo xaq uu ugu caddaado saa-altu waxaan weydiiyey albara bin caasim iyo wazayd ibna arqam radia allahu canhum allah raadi ka noqday can sarfi sarifkan weydiiyey lacag lacag lagu gadayo lacag lacag dolar dolar lagu sarifay war boqolkan dolar io sarif manaa ii jejebi weye ii jejebi laba konton iiga dhig ama shan labaatanaad iiga dhig war kunkan shilin sooma shilin soomaaligaa ii sarif oo waxa weeye waxaad iiga dhigtaa laba shan boqol iiga dhig oo kale waayo laba shan boqol oo kale iiga dhig taas iiga warramaan lacag lacag lagu sarifayo sarifkan weydiiyo fakulu waaidin mid kastoo min fa kullu waaxidin mid kastoo yaquulu wuxuu dhahayay haadaa midkaana khayrun iga qayr badan minii aniga fa kullu waaxidin mid kastaa yaquulu wuxuu dhahayay haadaa midkaana khayrun minii iga qayr badan taasna waxay ku tusaydaa tawaaduci saxaabada iyo culamaau saxaabada midba midka kale inuu qadari jiray mid walba inuu jeclaa fadwada inuu ka kaafiyo kan kale oysan iyada mudan isaga mudan laakiin mid walbaaba inuu isaga soo caanbaxo isu soo saaro is yihahda diinka adiga kaliya ma lagu weydiiyo xataa cidda kaa ag hadlayda dhaqankaas saxaabadu ma lahayn xasadkaasna ma oqoonin mid walba midka kaleu qadari jiray midba midka kaleu weynay jiray mid walbaa wuxuu dhan jiray kaasa iga qayb badan diinka weydiiya masaladan yaa masaladan sheikh saasaa la yidhi yaa waayo waxa saas yidhi hebel hebel oo hebelna muxuu diin ilaahay ka yaqaan isma yeesi jirin waxaas ma oqon midba midka kale waa qadari jiray fadwadana waxuu jeclaa mid walba asaga inaysan soo gaarin kan kale ka kaafiyo markii masale loo keeno iy wada jooga wuxuu hi jira maya maya hebel weydii marka labadoodsa isku celcelay markii dambe maslada in laga jawaabay noqotay labadoodii isku si u jawaabeen wa kilaahumaa labadoodiiba yaquulu wuxuu dhahayey nahaa rasuululahi rasuulka alla waa reebay sala allahu alay wasalam can bayci dahabi dahab in lagu gado bilwariqi lacag daynan xaalu yahay dahab in lacag lagu gado dayn nabigu maxamed waa diiday sala allahu alay wasalam mar haddii dahab la gadaa oo waxa lagu gadayaa lacag ay tahaysan dahab kale ahayn hal shardiya leeda waa la kala badinaa lacag iyo isku qiima maahan dahab laakiin waa inaan midaynhayn markaas la kala qaato alxadiiu taasic wa sabcuuna bacda almiatayn marwiin waxaa laga wari can abi bakra radia allahu canhu qaala wuxu abi bakra waa nufic ibnu lxaari qaala wuxu uhi nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu alay wasalam can ilfidati fido in la gado bilfidati fido kale lagu gado wadahabi dahab in lagu gado bidahabi dahab kale ilaa sawaan bisawaa'in xaalo ay isku mid yihiin maahane mar haddii dahab dahab lagu gadin waa in isku mid yihiin fida haddii fida lagu gadin waa in isku mid yihiin wa amaranaa wuxuuna amray nabiga an nashtariya inaan gadano bilfidati fidada bidahabi dahab kayfa shina saanrabno saan rabno u kala badsano ila fidada qalinka iyo waxa weya dahabka isqi qiimo maaha mar hadday labadii lacagood kala duwan yihiin sidii la rabaa loo kala badsan karaa shilin soomaaliya dolara la isku sarrifi sidii la rabaa loo kala badsan ma ahan inaad tira inta boqol dolar keento boqol shilin shilin soomaaliya isi lagaa yeeli maaha saa isku qiima maaha wixii marka saad rabtaan u kala bedesha ma xagga tirada laakiin waa shardi inay la kala qaataa waa shardi oon oon midkoodna dayn ahayn laakiin kala badsashada waa la kala badsan karaa dahab dahab haddii lagu gadaa waa inay isla mid yihiin nahaa rasuululahi rasuulka alla waa reebay sala allahu alay slam can ilfidati fida bilfidati fida lagu gadaa wadahabi dahab bidahabi lagu gadaa ilaa sawaan bisawaan xaala isku mid yihiin maahane wa amaranaa wuxuuna amray an nashtariya inaan gadano alfidata fida bidahabi dahab ku gadno kayfa sina saan rabno u kala badsano wanashtariya inaan gadno adahaba dahab bilfidati fida aan ku gadno kayfa shina saan rabno qaala wuxuu yidhi fasa'alahu rajulun ninaa weydiiyey abibakra abibakra ayuu weydiiyey faqaala wuxuu ninku yidhi yadan biyadin ma gacan gacan ma shardiya mar hadday lacagtii kala duwantoo dahab iyo lacag tahay yadan biyadin ma shardiya waa garan in la kala badi karee faqaala abubakra wuxuu yidhi haakadaa samictu saasaan rasuul ka maqlay yadan biyadina shardiya yadan biyadin ayaa shardiya yadan biyadin ayaa shardiya yadan biyadin ayaa shardiya baabu rahani rahanti baabkeedii wakayri kayrkiisa hadaa maxaluhu maxalan kaan ka gelaynaa rahan rahantu waa wafiiqa ama wax lagu kalsoonaado qofka daynta laga qaatay loo dhiibo qofka markaa dayn laga qaato qofkii daynta qaatay ayaa wuxuu u dhiibin wax oo in la gadaa ay banaanto beexoodu banaanyahi ayuu u dhiibin marka midkaan dayntu ka maqan tahay wuu ku kalsoonaan daynta muddaa loo qaban muddadiiu ku keeni muddadaas markuu dayntii wada keeno dhammaan ayuu wax weyn asnaan usoo celina wixii uu ka hayay haddii dayntii uu kalu keeni waayo muddadii loogu talagalayna wuxuu xaq u leeyahay in badeecadii uu gado loo dhiibay alaabtii uu iska gadi suuquu geyn waa gadi markuu gado waxa weeyaan wuxuu ka goosan daynkiisii markaasuu wixii baaqii usoo celi hadday wax baaqi noqdaan marka qofka daynta qaba ee keenaya alaabta waxaa la yidhahdaa raahin midka daynka laga qaba loo dhiibayana waxaa la yidhahdaa murtahin waxa la keenayo qofkan uu haynayana waa rahan rahan weeye daynta maqanna waa marhuunu bih marka arkaanta safarta ay leedahay kitaabka alle iyo sunnada intuba waa caddeeyeen rahantu inay sharci tahay ilaah wuxuu yidhi subxaana wa in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun maqbuuda daynta hala kala qodo aayaddu ka hadlayday aayadii aayaddaas ka horreyday waxay ka hadlayday daynta in la qoro daynta in la qoro ilah wuxuu yidhi haddaad safar ku sugan tihiin oo aadnan heli karin qof wax idin kala qora waxaa lagu kalsoonaana waa rahan oo qofku gacanta ku dhigo dayntu ka maqanta daynta ku dhigo marka rahanta waxay laasimtaa markii qofkii daynta ka maqneed loo dhiibo oo uu gacanta ku dhigo kadib khiyaar ma laha qofkii daynta qabay inuu soo laabto yidha alaabteeda isi ma khiyaar uma laha marka ayaddaas waxay keentay waxay caddayday safarka in rahanta ay ku sugan tahay laakiin xadiiska soo socda ayaa noo cadday doona in qofku isagoo muqiimaho musaafir ahayna rahan uu dhiibi karo kan kalena uu ka qaadan karo alxadiidu hamaanuun xadiiska sideetaneeya bacda miatayn laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can caaishata radia allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam ishtaraa wuxuu ka gatay min yahuudin yahuud dacaaman cunto wa rahanahu wuxuu nabigu rahan ugu dhigay dircan hal dirac oo min xadiidin bir dirac oo dirac bireed ah oo uu nabigu sala allahu calay wasalam dagaalka ka gasha jiray ayuu nabigu ugu dhiibay ayuu nabigu rahan ahaan ugu dhiibay halkaas marka waxay tusaydaa koow gaalada in lala macaamili karo mucaamilka adduun lagala macaamili karo waxaan xaaraan ahayn oo xalaal ah in lagala macaamili karo wax laga gado karo wax laga daymo karo wax la daymi karo macaamilkaas uu bannaan yahay waa midda koobaad tan labaad culummadu xugun halkan waxay ka qaataan ah qof hantidiisa haddii xaaraan inay ku jirto la og yahay in wax laga gada karo lala macaamili karo dadku waa saddex qof hantidiisu xalaal kaliyatoo lagu ogyahay de kaas shaki ma leh in lala macaamilo qofna hantidiisao dhan xaaraan inay tahay waa burcadbadeed burcadbadeed weeye badaasu waxa weeyaan isbaara u taallaho maraakiibta ku isbaaraysa ama dhulka isbaara u taalla ama waa canshuur qaade ama sigaar sigaar kaliyuhu ka ganacsadaa ama jaad kaliyuhu gadaa ama qamro kaliyuhu gadaa ama doofaar kaliyuhu gadaa ama waa qof wax sheega oo calanley ahoo dadka wax sheego lacag saas kusoo gasho ama gabar jirkeeda gada qofka xaaraantaas haysta ee burcadbadeedka ah ama wax sheega ah ama jaad gadowga ah ee xaaraan kaliya haysta wuxuu kusiiya lama qaadan karo hadduu dhinta lama dhaxli karo wax lagama gada karo hadduu gabar gabar looma guuri karo meher uma sii karo waxaas qofkaas xaaraanta haysta lala macaamili ma karo waa laba qof soo maaha qofka saddexaad waa qof xalaal iyo xaaraan isku haysta qofkaas sida fiican haddaad iska ilaalin karta waa iska ilaaline haddaad u baahatana waa la macaamili kartaa meesha qaabka xadiiskan looga qaatana waxa weyan culamadu waxay leeyiin yahuudda waxaa la og yahay ribay ay ku macaamili jireen marka hantidoodu xaaraam waa ku jirta nabiguna waxbuu ka gatay xalaalna waa haysteen hadda dad shaqaystay ahaayeen marka qofka hantidiisu xaraam iyo xaaraam isugu jirto waa lala macaamili kara ta kale xadiiskan waxaa laga qaataa imaamka inuu asagu wux u baahdo shacabkiisa ka gada karo nabigu imaamkii muslimiintu ahaa marka asagaana gatay marka imaamka wix uu u baahdo waxa weyan dadka wuu ka gada karaa wuu ka gada karaa wuu ka gada karaa wejigiisana gada maaye sida dadku wax u gatan u gadana salafku way diidi jireen inta la arko oo ninkaan la yidhahdo alla mashiikh hebela in wax laga dhimo waxay dhihi jireen war wejigayga ma gadanee lacagaan wax ku gata aniga ee lacagtaan maxaad iga siisanan marka waa inaadan wejigaaga gadan oo tira anuu sheekh hebele anig sheekh hebele ahaye maxaad iga siinaydaa waa inaadan dhihin oodan wejigaaga gadan wejigaaga waa inaadan gadan waxaan kaleeto halkaas ka gadan ka ogaanay waxa weeyaan in rahantu ay sharci tahay haddii muqiim la yahay iyo haddii musaafir la yahay intaba waxa weeyaan inay sharci tahay ayay ku tusaydaa oo muslim wuxuu u baabaystay imaam nawowi saxiilmuslimka baaburahani wa jawaazuhu fi lxadari wasafari fi lxadari wasafari waxaa kaloo xadiiskan laga qaataa qofka dagaalka markuu gelayo wixii asbaaba oo uu cadowga iskaga ilaalinayo oo hubka iskaga ilaalinayo inuu qaato tawakulka kama soo horjeeda waa sharci nabiga diricdireedkaasuu qaadan jiray si hubka cadowga jihaadka markuu ku jiro uu iskaga ilaaliyo oo uu uga gaashaanto marka qofku inuu cadowga ka gaashaanto oo wixii asbaabahoo dhibaatada uu iskaga ilaali lahaa inuu ku dadaalaa waxa weeyaan tawakulka kama soo horjeedo nabigu diricdireedkaas ayuu gadan jiray waxay kaloo kutusayda zuhdiga nabiga sala allahu alay wasalam waxa weeyaan inuusan dhaqaalo xataa reerkiis uu bisho uusan hantiyan adduunmiyo meel ka dhigan inuusan meel ka dhigan taasay ku tusaydaa meel inuusan ka dhigan alxadiiu alxaadi wa hamaanuuna bacda almiatain xadiiska sideetan iyo koob iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi madlul haniyi qofka haniga ah meermeerintiisu dulmun waa gardaro waxaa la idhahdaa madliga qof hanti l qof hanti l hanti lagu leeyahay oo qofkii daynka kulahaa inta u yimid uu daynkaygii isi waa la gaaray muddadii lagu ballamay isi asna waa heli karaa qaniga waxaa loola jeedaa qof heli kara daynka wuxuu iskaga baxsho markaasu wuxuu leeyay berri ii imow bisha dambe ii imow hadhow ii soo laabo xaaraan weeye waa dulmi waa gardaro waa wax cuquubo iyo cadaab alle lagu muto wey waa inaadan meermeerin dadka daynta kugu le haddaad awoodda iska bixido marka qofkii aan haysan laakiin daynna lagu leeyahay waxaa xaq ah in laga sugto intuu ka helayo taasna qur-aanka alla ku caddeeyey wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara ilaahay weyna wuxuu leeyahy hadduu sugnaado ama la helo qof culays u saaxiiba oo aan daynka iska bixi karin waxaa korkiina haba inaad ka sugataan intii waxa weeyaan uu ka helayo wuxuu daynta ku baxsho intuu hanti uu daynta ku baxsho ka helaayo marka qofkii aan heli karin in laga sugto weeye bal sharciga wanaagiisa fiir ama loo daayo loo cafiyo qofkii heli karana waa inuusan meermeerin oo uu hore ka dhiibo diinkeen waa saas markaasaa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam madlul haniyi qofka haniga haniga waxaa loola jeedaa qof dayntii heli kara meermeerintiisu dulmi waa gardaro wa idaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum qof idin ka mida calaa malii'in qof waxhaysta falyatabica raaco xadiiskan oo kaleeto waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha xawaala xawaaladuu ka hadlaa xawaalada la sheegayana ma ahan midaan lacagaha laysku xawilo oo waxa weeyaan boqol dollar shirkadda laysku dhigo ma ahan xawaaladan waa mid kale waxa weeye xawaaladan macnaheeda qof ayaa dayn adigu ku leeba adigana midaa dayn kugu leh kii daynka kugu lahaayaa yimid markaasuu wuxuu ku yidhi war daynkii isii markaasaa waxaa leedahay hebel ka doono hebel ayaan ku leeyahay intaan adigu leedaha oo kale orod ka doono midka adiga daynka kugu leh waxaa la yidhahdaa muxtaal adigana magacaaga waxaa la yidhahdaa oo hebel ka doono leh muxiil midka waxawilaayo wey midkaas laleeyahay ka doonana waxaa la yidhahdaa muxaalu calayhi kan wax lagu xawilay wey saddexdaas rugniyay leedahay sidaas darteeda shuruuday leedahay marka waxaa shardiya ridalmuxiili qofkaan le hebel ka doono waa inuu raalliy ilaa mogta qofka adiga daynka kugu le waajib kuguma laha inaad qof u dirto waajib wuxuu kugu leeyahay daynkiisa inaad siido saad rabtaba ku siiya kuma dhigi karo hebel igu xawl waajibku adiga kuguma leh adiga waajib wuxuu kugu leeyahy dayntiisa inaad siido saas darteed waa inaad raallita markaad dirayo wa qabuululmuxtaali kan la diraayaana waa inuu aqbalo maxaayale daynkiisa asaga inaad siido waajibu kugu leeyahy hadduusan aqbalin oo qofkaas diido kuma qasbi kartid waa waxaa kaloo shardiya waxa weya itifaaqu daynayn labada dayn inay iswaafaqaan jinsiga iyo nuuca iyo waqtiga waa inay iswaafaqaan daynta uu kugu leeyahay iyo midkaad u dirayday daynkaad ku leedahay waa inay iswaafaqsan yihiin haddaad adigu kan waxa weya adiga dollar uu kugu leeyahay kaasna shin soomaali aad ku leedahay uma diri kartid waa inay iswaafaqaan ama halaad ku leedahay asna lacaguu kugu leeyahay waxaa isku mid inay yihiin wey mideeda kale waqtigana waa inuu iswaafaqo adiga kaas waxaad kula heshiiday sanad kadib inuu inuu kuu keeno adigana kan wuxuu kugula heshiiyey maanta inaad siido oo waqtigiis waa la gaaray kaasna waqtiga u dhiman ma banaana inaad u dirto maxaayl kaas markuu utaga wuxuu leeyahy sanad kadib iga soo doona anig sanad kadib baa laigula heshiiyey waa inuu waqtiguna iswaafaqo waxaa kaloo shardiga midkaas aad u diraydaa inuu yahay mid haddii diido maxkamad la keeni karo ee amiir meel fadhiya qof miskiina inaad tira kaasaanku waxa wile amiirkaas ka doono ma la ogolo ama aabihiisba wey ord aabbaha aan kuleeyahy intoo kale ka doonaad leeda aaban hadduu diida maxkamadda lama keeni karo waalid lama keeni karo marka qof maxkamad la keeni karo waa inuu yahay qof saasaa la rabaa marka shuruuddaas din la helo midaas kaleeto waxaa shardiya in qofkaan wax haysto aad u dirayda faqiir aan waxba haysan inaad u dirtaa ma banaano siaad xadiiska laftiisay ku caddahay waidaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum qof idin ka mida calaa malii'in qof buuxo wax haysta malii'an waxaa loola jeedaa qof daynka laga rabo bixin karaa loola jeeda mali falyatabic ha raaco ilaa mucaamalada inay kala furfurantaa la rabaa marka shareecada islaamku aad waxay waxa weeyaan ummadda ay ugu hanuunidaa ummaddu si mucaamaladu inay fududaato oo si fudud loo mucaamaloodo sidaas ay aad waxa weeyaan ugu hanuunidaa shareecada islaamka marka shuruuddaas waa in la ilaaliyo laakiin shuruuddaas waa in la ilaaliyo shuruuddaas waa in la ilaaliyo marka xadiiskaas waxaan ka qaadan inay xaaraan tahay qofka heli kara daynka inuu meermeeriyo oy waajib ku tahay daynta inuu iska bixiyo oo qofka kule uu siiyo waxaan ka qaadanay xadiiskaas inay xaaraam tahay waxa qofka aan daynka haysan oo daynkii lagu lahaa aan dhaqaalo uu ku bixiyo haysan inay xaaraam tahay in la yidhaha ken ken waa in laga sugtaa waa waajib in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara wa an tasadaquu khayru lakum inaad sadaqaysataanaana idin khayr badan oodba iskaba cafidaan iyadaaba khayr badan dii kale waa in laga sugaa waa in laga sugaa waa in laga sugaa xadiiska marka asal u yahay xawaaladaas xawaaladaas waxaan kala ogaanay oon xadiiskaas ka faa'iidaysanay waxa weeyaan qofka haddii xawaaladdu shuruuddeedii leedahay oo qofka loo dirayaa waxa weeyaan qofku wixii haya daynka lagu leeyahana midka uu asagu leeyaho kale la mid ah waqtigaan oo kale lagu leeyahay inuu dhiibo inuusan dhihin aniga adaan wax ku daymiyey kaliya inuusan waxba soo taagmine inuu raaco aado meesha inuu aado taas ayaa laga rabaa midka loo diraya asaga shardi maaha inuu raalli noqdo ma dhihi karo aniga adaa dayn ugu leeyahy qofna iisoo dirin ma dhihi karo maxaa yeelay qofkan daynka lagu leeyahay waxaa xaq u leeyahay qofka daynta kul inuu xaqiisa ka gudto ama asagu gacantiisa waqat ama wakiil ha usoo dirto ama wakiil ha usoo dirto haddaan dayn qof uusan kulahayn uu u diro uu yidhaahdo orod qofkaas ka qaado xawaalad lama yidhaahdo xawaalad lama yidhaahdo laakiin waa banaanta iyadana maxaa yeele qofkan dayntale dayntiisa asaguna gacantiisa waa ku qaadan kara wakiilna waa usoo dirsan kara marka asaga shardi maaha ma dhihi karo aniga dayn adaa igu leh dad ha iisoo dirdina ma dhihi karo ma dhihi karo alxadiidu athani wahamaanuuna bacda miatayn xadiiska sideetan iyo laba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ow qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man atraka qofkii haleela maalahu maalkiisa bicaynihi daatadiisa cinda rajulin qof agtiisana ku haleela ow insaanin insaan agtiisa ku haleela insaankaasoo qad aflasa faqiiray fa huwa asaga xaq u xaqnimo badan bihi maalka min kayrihi dadka kale asaga uga xaqnimo badan dadka kale asaga uga xaqnimo badan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qof ayaa dayn qabay markaasuu faqiiray muflisuu noqday mufliska waxaa loola jeedaa hantidiisa iyo daynta lagu leeyahay waxaa badnaaday daynta lagu leeyahay markaasoo kale hadday dadka quramada oo daynta lahu dacweeyaan qaadi ku dacweeyaan qaadigu xajrigu ku samayna macnaha maamulku ka joojina wuxuu leeyahy hantidan aad leedahay qofna ma sii kartid kamana gadi kartid ilaa dadkan xuquuqda lahaaya soo dacwooday bis weeye hantidaas ayaa marka laysku keeni dadkii daynta lahaa waa loo qiimaynaa marka daynka siday u kala hanti badnaayeenaa loogu dhifan marka qof walbaaba intuu ka helaa la sii wixii ka dhimanaadana markaa sugtaa laleeyahy kadalika hadduu dhinto dadka daynta kuluhuna ay badan yihiin oo daynka lagu leeyahy hantidiisa ka badan yahay waa sidoo kale waxaa la rabaa hantidaas qofa intuu qaato ma qaadan karo inta intuu heli karo waa dulmi badan oo mararka gabal dhaca qofaa dhiman hantiyaa lagu lahaa waxaad arkay hantidii oo lakala boodaayo qaar badan hanti uhayay oo iska qaadana oo le anugu anaa dayn ku lahaa daynkooda u qaadana waa dulmi waxaa la rabaa hantida dayn hantida uu ka dhintay meel la keeno daynta dadka kulena la tiriyo waxay leeyihiinna la xisaabiyo markaas daynta loo qaybiyo hantidiisa ee qof walbaaba qaato wax uu xaq u yeelan karo laakiin in waxa weeyaan labadii qof oo dayn kale heed midna daynkiisii oo dhan wax u dhikan ma qaato midna qado waa dulmi waana bilqays lama ogola marka marka qof waxaa jira marka asaga aan qaybtaas wax ka gelayne hantidiisii qaadan kara waa maxay qofkii waa faqiiray ama waa dhintay riwaayadda hadda buhaari muslim waa dhintay kuma darayda laakiin riwaayadda xadiiska uu wariyey waxa weeyaan xaakim sadraga oo xasanna uga dhigay xaafid ibn xajar fatxulbaariga mujaladka shanaad safxada lixdan iyo afar oo xasanka ah abudawuudna waa wariyay xadiiskaasne taasaa ku daraysa hadduu dhintana inay lamid tahay marka hadduu faqiira ama dhinto qof uu wax ka gatay qofkaas badeecadii uu ka gatay caynteediyaa taalla shuruud haddii la helo badeecadiisuu qaadan ee dadka dayntale ka mid noqon maaha oo la qaybtami maaha shuruuddaas waxay tahay ko markii badeecadan laga gaday ilaa uu qofkaan ama ka dhintay ka faqiray waa inaan wax la siin haddii lacagtii qayb ka mida uu qaatay ma banaana kuma laaba karo ma dhigi karo badeecadiidan qaadan waa ko waxaa kaloo shardiya badeecadii caynteedii inuu helo oon wax laga bedelin waxaa kaloo shardiya xaq banu aadan inuusan ku tacalluqin xaqka iyo xaq ilahay midna oo waa maxay hantidii badeecaduu ka gatay hadduu waqfay masaajiduu ka dhisay anaa qaadana ma dhihi karo hadduuba waqfay ama qof kaluu siiyey ama qof kaluu ka gatay waa inaan xaq kale ku tacalluqin shuruudaasaa la rabaa caynteediiu arkay ama waa dhintay qofka an waa faqiira badeecadiisiu qaadan la dhihi maayo badeecadan waxaad ula sinantaha dadka kale marka halkaas ayaan casharkaana ku joojinayna wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina moxamed